dilkan loo geystay dhallinyaradan soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda tambiisa ee duleedka magaalada johannesburg waxaana geystay kooxa burac soud afrikaana oo weerar ku qaaday dukaan ay ka shaqaynayeen dhallinyaradan kooxaha burcadaan oo habeenkii xalay ahaa weerar ku soo qaaday goobta ganacsiga ayaa waxaa la sheegay inay rasaas ku fureen goobtaasi oo uu ku dhaawacmay mid ka mid a dhallinyaradii ka shaqaynaysay balse u suurageli weyday inay dhac u geystaan saaki aroorti ayaa waxay mar kale weerar ku soo qaadeen isla goobtaasi waxa ayna ku dileen laba ka mid a dhallinyaradii ka shaqaynaysay oo la kala oran jiray cabduuli cabdulaahi cismaan iyo warsame maxamuud iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawaceen maxamed salaad waxaa naloo sheega halkan in laba wiil xalay niman buracda dadka dukaanka iskalaha ay ku soo weerareen xalay lagu dhaawacay isla markiina marka xalay ay iska caabiyeen tuugadii saakay barqannimadii laba saac ay ku soo laabteen sida ay noo sheegeen goobjoogayaasha dukaanka laba wiilne lagu dila saakay oo ka mid a ragga dukaanka iska laha ciidamada booliska ayaa goobta falka uu ka dhacay tegay waxa ayna wadaan baaritaano la xiriira sidii ay gacanta ugu soo dhegi lahaayeen kooxda falkani arxandarrada geysatay qaar ka mid a soomaalida halkaasii tegtay si ay gurmad ugu sameeyaan dhallinyarada falkani ku dhaawacmay iyo kuwii kale ee goobtaasi ka shaqaynayay ayaa waxay inoo sheegeen in falkan naxdinta leh uu saameyn ku yeeshay daroonkoodii xogayaha somaali community board cabdirasaaq cismaan cali ayaa goobta falkani ka dhacay kula hadlay warbaahinta qaranka isagoo sheegay in ciidamada booliiska ay kala shaqayn doonaan sidii wax loogu qaban lahaa dilalka soo laablaabtay wallaahi annagu jaaliyad ahaan waxaan awooddeennu la eg tahay inaan kala shaqayno hay-adaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee ummadda soomaaliyeed o dhan wada saameeyey meel kasta iyo meelo badan oo ka mid a waddanka south africana ka dhaca sidii loo heli lahaa dadkii ka dambeeyey falalka nuucan oo kale ah
allahu naxariistee labadan muwaadiniin oo lagu dilay duleedka magaalada johannesburg ee dalkan koonfur afrika ayaa la filayaa in maalinta isniinta lagu aaso qabuuraha muslimiinta ee magaalada johannesburg taa oo loo aanaynayo in mid ka mid a muwaadiniintani la dilay aynu haysanin sharciga dalku joogga ah isagoo dalka koonfur afrika yimid muddo lix bilood ka hor cabdulqaadir axad redio muqdisho johannesburg